بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون waxaan ku dhex jirnay fii suurati alwaaqica waxaanu ka soo hadalnay qiyaamaha markuu dhaco saddexda qaybood ay dadku u qaybsami doonaan qolo asaabiquuna alawaluun la yidhaahdo ama almuqarabuun oo derajo dheeraad ah jannada dhexdeeda ilaahay uu ku siinayo iyo qolo kale oo ayaguna ahlu janno ahoo kuwaasi ka hooseeyo derajo ahaan oo asxaabuulyamiin la yidhaahdo labadaasba waxa ilaahay agtii ay ku leeyihiin oo wanaaga waan ka soo hadalnay qolada saddexaad waa kuwa asxaabu shimaalka la yidhaahdo oo kitaabkooda bidixda laga siiyo oo ahlu naarka ah ayagana ilaahay agtii waxa ay ku leeyihiin waanu soo aragno rabbi waa nooga sheekeeyey subxaanahu wa tacaala marka naxnu khalaqnaakum falowlaa tusadiquun ilaa walaqad calimtum annash'ata aluulaa falowlaa tadakaruun aan ka gaarno waxaa lagu radinayaa oy rad u tahay dadka bacfiga inkiro qiyaamaha dadka inkirsan in berrito laysu soo nooleeyo dabadeetana lays abaalmariyo dadka diidan kuwaas oo yidhi aayaddii hadda aan soo marnay a idaa mitnaa wa kunnaa turaaban wa cidaama a innaa lamabcuuhuun wa aabaa'una alwaluun kuwaas ayaa aayadahan lagu radinaya waxaa la leeyahay annagaa idin abuurnay abuuristiinnaas miyaednan rumaynaynin taasaa la odhanay marka aayadahan rad waxay u yihiin qoladaas inkirto bacfiga diidan iyo qiyaamaha iyo aljazaau walxisaab diidan allah marka wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala naxnu annagaa khalaqnaakum idin abuurnay kuwiinaan munkiriinta ahoo bacfiga inkirsanoo annagaa idin abuurnay falowlaa tusadiquun fahallaa tusadiquun maad rumaysaan inuu jiro albacu bacda almowti dhimashada dabadeed in laysu soo saarayo maad rumaysaan weeyaan marka naxnu khalaqnaakum macnaheedu waxaa loo jeedaa annagaa idin abuurnay bacda an lam takuunuu shay-a idinkoon waxba ahayn ayaan adduunkan idin keennay oon idin abuurnay bacda an lam yakuunuu shay-an madkuura idinkoonan jirin ayaan idin ahaysiinay marka allihii min alcadam kaa abuuray adoonan jirin ku abuuray miyuu awoodi waayey adiga markaa dhimato dabadeed inuu kusoo nooleeyo inuu kusoo nooleeyin kari waayo rabbi wax dhici karaahi ma aha weeyaan fii suurati maryam uu ilaahay wuxuu leeyahay awalaa yadkuru linsaanu annaa khalaqnaahu min qablu walam yaku shaya miyuunan xusuusnayn insaankan bacfiga inkirsan inaan markiisii hore abuurnay walam yaku shaya isagoo wax jira aan ahayn min alcadam inaan ka ahaysiinay taa miyounan xusuusnayn uusan garanaynin baa la leeyahay marka rabbigii adoonan jirin ku ahaysiiyin awood wuxuu u leeyahay jirkaagu markuu kala siisiibto oo carrada ku milmaa inuu isku soo kaa celceliyo allah waa awoodi karaa weeyaan naxnu annagaa khalaqnaakum idinka idin abuurnay insaan yahow bacfiga iyo qiyaamaha inkirayo falowlaa tusadiquuna maad rumaysaan bacfigaas oo in laydin soo saari doono maad rumaysaan fahallaa tusadiquun maxaa u rumayn la adiga markaasaa daliil la siinaya awood inuu rabbi u leeyahay bani aadamku inuu soo celiyo ba adilla kowniya oo naftooda ah ayuu tusinaya adillaadkaa marka ilaa afar qaybood ayaana loo keeni doona bani aadamka iyo abuuristiisa laga warrami beeraha iyo uu abuuranaya baa laga warami biyahan ilaahay uu siiyo noloshiisa dhan ay ku dhisan tahay baa laga warami dabkan uu shidanayo oo maarata ku intifaacaya baa laga warami waxaasoo dhan markuu eego wuxuu garanayaa allah subxaanahu wa tacaala awood inuu leeyahay uu ku soo celiyo berrinta qiyaamaha ah allah keliya inuu yahay macbuudka xaqa ahe cibaadada keligii leh inuu yahay ayuu ku garanayaa wey afara'aytum bal ii warrama insaankiyo maa tumnuuna waxa aad shubaysaan oo daadinaysaan bal iiga warrama maa tumnuuna ay ma aladii taqdifuunahu wa tasubbuunahu fii arxaami alaswaaji yacni waxa aad daadinaysaan oo raximka haweenka aad ku shubaysaan oo biyahaas ah bal ayada iiga warrama manidaas yarta ah ee biyaha yarka ihi bal iiga warrama buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala a antum ma idinkaa takhluquunahu abuuray oo biyahaas yarka ah bani aadamkan naatiqa ah xayiga ah caaqilka ah ma idinkaa ka abuurteen am amase naxnu annaga alkhaaliquuna kuwa abuuray ah jawaabtu waxaa weeye ilaahayu adaa abuuray bani aadamku shaqo kuma laha wuxuu naftiisa ka og yahay lama arko laa aabbaha iyo hooyadaabaanan ku abuurin walaa adaanan is abuurin ilaahay baa ku abuuray subxaanahu wa tacaala weeyaan marka afara'aytum maa tumnuunada waxaa loo jeedaa waa manidaa yarta ah oo bani aadamka rabbi uu ka abuuray subxaanahu wa tacaala weeyaan maa tumnuun ay maa tasubbuuna waxa aad shubaysaan ama taqdifuunahu aad ganaysaanoo haweenka minkooda gelayo ood ku shubaysaan taa bal iiga warrama a antum ma idinkaa takhluquunahu abuuray oo insaankaa xayigaa ka dhigay am amase naxnu annaga alkhaaliquuna kuwa abuuray ah jawaabta aan jawaab ka dambaynin waxa weeye anta yaa rabbi huwa aladii khalaqa hada alinsaana fasawa adiga wey rabbiyow allaha bani aadamkaas abuuray oo saa ka dhigay waa adiga wey cid kale oo shaqo kuloo sheegan kartahay ma jirta wey marka farqiga u dhaxeeya alxayawaan almanawi waxaa la yidhaahda ee biyaha ah iyo bani aadamkan farqi weynaa u dhaxeeya bal adiga fiiri rabbiga marka biyahaas insaankan caaqilka ahee naatiqa ahee xayiga ahee awoodalo qawiga allaha ka abuuray miyuu asagoo dhintay soo celin waayey waa maya wey rabbi waa soo celin karaa subxaanahu wa tacaala weya naxnu qadarnaa baynakum almowta wamaa naxnu bimasbuuqiin naxnu annaga qadarnaa ay xakamnaa baynakum dhexdiinna xukunnay almowta dhimashadii annagaa xukunnay oo qadarnay wamaa naxnu annagu ma ihi bimasbuuqiina kuwa laga baxsado yacni ma ahin weeyaan ma ahin buu rabbi leeyahay subxaanau wa tacaala kuwa laga fakado oo qofka uu ka baxsan karo ma ahina annagaa ka qaalib ah marka bani aadamkan markuu odhanayo markaad aniga dhinto khalaas weeye oo ciidda aan ku milmo lay soo celin maayo uu leeyahay rabbi subxaanau wa tacaala wuxuu leeyahay dhimashada lafteeda annagaa qadarnay oo idinku xukunnay inaad dhimataan nagana baxsan maysaanoo kuwa naga fakadaahi ma tihiin waa idin soo celinaynaa waanan idin abaal marinaynaa weeyaan marka wamaa naxnu bimasbuuqiin waxay yacni maaragtay culammadu ku fasiraan wamaa naxnu bimaqluubiina kuwa laga adkaado oo laga qaalib noqdo oo laga fakadaahi ma ahin nagama baxsan kartaan mar walbaba ilaahay subxaanahu wa tacaala taxta qabdatihi wa qahrih ayay bani aadamka makhluuqaadkuwa ay ku sugan yihiin weeyaan marka waxaa rabbi subxaanahu wa tacaala sidaasuu leeyahay marka bani aadamkan ilaahay baa subxaanahu wa tacaala abuuray oo sidaa u qadaray marka naxnu qadarnaa baynakum almowta dhimashadaas annagaa qadarnay macnahaas waa lagu fasiraa waxay kaloo culimmadu yidhaahdaan yacni mowdkiinna laftiisa baan ajal u samaynay naxnu qadarnaa limowtikum aajaalan mukhtalifa muddo kala duwan ayaan idiin qadarnay haddaa bani aadam tihiin oo dhimashadiinna u samaynay cumri mutafaawit ahoo kala tagsan ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala bani aadamka u sameeyey weeyaan waxaad arkaysaa qof isagoo yar buu dhimani asagoo maaragtay shaab ahoo dhallinyaraha buu dhimani asaga oo maaragtay shaykhahoo maaragtay waayeela buu dhimani marka annagaa idiin qadarnay maraaxisha inaan idin marino waa aayadda fii suurati alxaji aan ku soo marno oo kale uma litabluguu ashiddakum waminkum man yutawafaa waminkum man yuraddu ilaa ardali lcumur sidaasaad u qaybsan tihiin yacni waxa weeyaan qaar awooddiisaa la gaarsiinayaa oo maaragtay shaabnimadii iyo xooggii baa la siini qolo waxa weeye intaas ka hor baa la oobsanayo yaraantii baa lagu dilay qolo waxaa la gaarsiinaya ardalulcumr yacni da weyn maaragtay ayaa la gaarsiinayaa weeyaan marka sidaas annagaa idiin qadarnay wey naxnu qadarnaa annagaa qadarnay baynakum dhexdiinna almowta dhimashadii ayaan yacni muddo kala duwan aan u samaynay weeyaan wamaa naxnu annaguna ma ihin bimasbuuqiina kuwa maaragtay laga fakado oo laga baxsadaa oo yacni maaragtay waxaanan annagu doonaynin cid kale ay samayn kartaahi ma ihin weeyaan saasaa loo jeedaa macnaha waxa weeye wixii annaga aan qadarnay unbaa soconayo ajashii iyo mawdka sidaan ugu talagalnay cidna kama soo hormarin karto cid dib uga dhigi kartaana ma jirto weeyaan calaa an nubaddila amhaalakum wanunshi'akum fii maa laa taclamuun calaa an nubaddila jaarmajruurkaas waxay leeyihiin laba meelba way ku tacalujiyaan mufasiriinta way ku xiraan naxnu qadarnaa baynakum almowta mar waa lagu xiraa waxaa kaloo lagu xiraa wamaa naxnu bimasbuuqiin annagaa mowdka qadarnay dhexdiinna calaa an nubaddila amhaalakum inaan baddel qaadanno amhaalakum idinka kuwa idinla mid ihi inaan soo baddel qaadanno darteed baan u qadarnay baa la leeyahy wanunshiakum inaan idin abuurno fii maa shay laa taclamuuna eednan garanaynin inaan dhexdiisa idinku abuurno shay eednan garanayn dhexdii inaan idinku abuurno darteed ayaan mowdkaas u qadarnay ama wamaa naxnu bimasbuuqiina kuwa laga hormaro kuwa laga baxsadaahi oo laga fakada maahi calaa an nubaddila maxaanana la kaga baxsanaynin calaa an nubaddila amhaalakum inaan baddel qaadanno amhaalakum idinkoo kale inaan idinka soo baddel qaadano idinka inta idin baabi'inno idin dilnaa oon idin halaagno beddelkiinna inaan keensanno ilaahay subxaana wa tacala agtiisa waxba kuma ah maxaa yeelay qur-aanka way ku badan tahay meelo badanoo rabbi uga warramaa in yasha' yudhibkum wayati wayastakhlif min bacdikum maa yashaau kamaa ansha'akum min duriyati qowmin aakhariin yacnii haddaanu doonno intaan idin tirtirna idinka بل ويستخلف من بعدكم ما يشاء ويستخلف من بعدكم ما يشاء الله وحو دونه ايو غداشينا بدل قادن كرا كما انشاكم من ذريه قوم اخرين سيده ادينكبا ابياشين لا ادينكغا بدل قاتي وابياشين او وياشين ايو تغين sidaas oo kale ba idinkana inta la idin baabiye badalkiini oo rabbi keeni kara subhanahu wa ta'ala wa ala an nubaddila ina badal qaadano daraadeed ayaan mowdkaas u qadarnay dhexdiinna amhaalakum idinka kuwa idin la mid ah inaan beddelkiina qaadanno ayaga ayaa sidaas mowdka u qadarnay weeyaan wanunshiakum fii maa laa taclamuun wanunshi'akum fii maa laa taclamuun laba macnoba mufasiriintu way ku fasiraan in la yidhaahdo wanunshi'akum inaan idin abuurno mar dambe markaan idin baabi'ino bacda ihlaakikum wey markii la idin halaago dabadeed fii maa shay dhexdii inaan idinku abuurno laa taclamuuna aydnan ogayn ay yacni fii maa laa taclamuunahu waxaydnan idinku garanaynin oo min asuwari waalhay-aati suurad kale iyo hay-ad kale oo midii insaanka ahayn inaan dabadeed idinku abuurno yacni darteedna sidaa waa u yeelnay weeyaan oo ilaahay subxaana wa tacaala markay ummadda uu halaago maskhi buu ku samayn karaa oo alqirada waalkhanaaziir daayeero iyo doofaarro iyo wuxuu doono buu ka dhigi karaa macnahaas way yidhaahdaan ama meeshaan abuuristani in la yidhaahdo hay-addii maahee waa sifadii iyo tilmaamtii weeyaan marka wanunshi'akum inaan idin abuurno fii maa tilmaamo inaan idinku abuurno oo laa taclamuuna ay laa taclamuunahu idnan garanaynin tilmaam idinka iyo sifo idnan aqoonin inaan idinku abuurno oo ah inaan idinkala bedelno فنبيض وجوه المؤمنين ونسود وجوه الكافرين oo marka suuradaasi waxa weeyaan sifada ladinku abuurayo dadka kufaartana wajiyadoodii la madoobeeyo mu'miniintana wajiyadoodii la cadeeyo ayagoo ifayo nuurayo ay qiyaamuhu soo baxaan marka taas daraaddeed baan u qadarnay mowdka ayuu rabbi leeyahay wanunshi'akum labada labada macnaba mufasiriintu ku fasiraan wey ama hay-adda ka dhig ama sifadii oo tilmaamtii ka dhig wey wanunshi'akum inaan idin abuurno fii ma fi ladii kii laa taclamuunahu laa taclamuuna ay laa taclamuunahu idin garanaynin shay idnan idinka aqoonin inaan dhexdii idinku abuurno oo suurad kale in la idiin yeelo wujuuhda kufaartana la madoobeeyo wujuuhda mu'miniintana la iftiimiyo oo la nuuriyo weeyaan walaqad calimtum annash'ata aluulaa falowlaa tadakaruun walaqad calimtum waad ogaateen annash'ata aluulaa abuuristii horraysay waad ogaateen oo in la idin abuuray idinkana idnan is abuurin allah uu idin abuuray waad ogtihiin falowlaa tadakaruun maad waansantaanoo ku waansataan markaad dhimataan dabadeed in laidin soo saari karo allihii markii hore ku abuuray wuu awoodi karaa dabadeeta inuu ku soo celiyo markaad dhimato marka taammaad ku waansantaan baa laleeyahy fahallaa tatadakaruun taammaad ku waansantaanoo qudrada ilaahay iyo awooddiisa ku garataan waa adiladii bacfiga tusinaysay wey walaqad calimtum annash'ata aluulaa yacni waxaa loo jeeda waa fi ibtidaa'i khalqikum abuuristiinnii hore sida laydiin abuuray baad ogtihiin biyahaa yarkaabuu idinka abuuray cad xoogaa yaroo xinjiraho dhiigaa laydinka dhigay xoogaa yaroo hilibahaa dabeedata laydinku sameeyey lafihii iyo acsaabtii iyo xididadii baa laydiin yeelay naftii baa laydinku afuufay caloosha hooye idinku atfaala hooye yaroo waxba garanaynin ayaa laydinka soo saaray marxaladaas rabbiga ku soo mariyey adoo kala siisiinta kuma soo celin waaye weya walaqad calimtum waad ogaateen annash'ata aluulaa abuuristii horraysay waad ogaateen ilaa caloosha hooyadiin aad ka soo baxdaan falowlaa tadakkaruun maad waansantaanoo ku garataan macbuudkaas ku abuuray inuu qaadir yaho awoodi karo markaad dhimato inuu ku soo celiyo taa waa daliilkii koowaad oo allah subxaanahu wa tacaala inuu qudro iyo awood u leeyahay bani aadamka markay dhintaan dabadeed inuu soo bixin karo tusinaya wey waa daliil kowniya oo xayi ah oo nool wey afara'aytum maa taxrusuun daliilkii labaad buu rabbi ka hadlaya afara'aytum ay akhbiruunii ii warrama maa taxrusuuna waxa aad beeranaysaan bal iiga warrama waxa idinka aad beerataan bal iiga warrama baa leeyahy a antum ma idinka tasracuunahu abuurkaa soo dhaliyo oo kuwa dhaliyo dhulka ka soo saara ahi ma idinka am amase naxnu annaga assaaricuuna kuwa abuuro ahoo soo saara abuurkaas ka soo saaro dhulka ka soo saaro waa annaga weeyaan jawaabtu waxaa weeye ilaahayo adigaa soo saara weeyaan leanna waxaan ognahay bani aadamka markuu ardada koonkan adduunka uu imaanayay ee caloosha hooyada uu ka soo baxayay isagoo qaawan buu soo baxay oo wuxuu sito la arag dhulkaa ilaahay iyo nicmadaa iska daadsan buu u yimi ma laha xabadda uu dhulka ku beerayo ee mirta yacni ou rabo inuu ku noolaado asagu ma laha oo ma samaysanin dhulka ay ku baxayso asagu ma samaysaninoo ma laha biyaha ay u baahan tahay oo maaragtay abuurka iyo doogga uu ku baxayaahi isagu ma laha mana una samaysanin hawadaas ay u baahan tahay iyo oksijiinka ay qaadanayso asaga ma laha oo maaragtay mausa shaqo kuma laha qoraxdaas ay u baahan tahay beerta ay u baahan tahay isagu ma laha wax uu marka koonkan ku leeyahayba lama arko shaqadiisu waxa weeye xabaduusan lahayn inta soo qaado dhuluusan lahayn inuu ku aaso uu ku duugo intaas bay shaqadiisu tahay wax kaluu qabanaya ma leh soo saari maayo abuurkaas dana ninka axadka sabuullada ka soo saaraya isaga ma aha wuxuu shaqo ku leeyahay lama arko weya marka tii baa la xusuusini allaha marka abuurkaas dooggaas dhulka inta ka soo saara xabaddaas intaasoo midhaha ka dhaliyey waa awoodi karaa sida abuurkaa dhulka markuu ka soo baxay saa u soo nooleeyey adna inuu dhulka kaa soo saaro barrito allah awood buu u leeyahay weya afara'aytum bal ii warrama maa taxrusuuna ay aladii taxrusuunahu midkii aad beeranayseen iiga warrama a antum ma idinka tasracuunahu abuurkaas soo saaro oo dhaliyo am amase naxnu annaga assaaricuuna kuwa dhaliyey ahoo dhulka ka soo saarnay marka jawaabtu waxa weeye allahayow waxba annaguma aanan soo saarin adaa soo saaray koonkan ahadka ku tasarrufayana waa adiga weeyaan markaas rabbi wuxuu leeyahay law nashaa'u laj'alnaahu hutama fadaltum tafakkahun law nashaa'u hadaanu doono laj'alnaahu abuurki oo beertii waxaan ka yeeli lahayn sarcigi hutaman mid burbura baan ka yeeli lahayn oo baabay markaas fadaltum ahaan lahaydeen tafakkahuna kuwa yaabo oo ajabo ama murugoodo baad ahaan lahaydeen baaba oo baabay baad la murugoon lahaydeen ama la yaabi lahaydeen markaas waliba wa taquluuna waxaad oran lahaydeen inna anagu la mughramuna kuwa la khasaariyay baana oo beerteenni iyo waxaan waana la ku khasaariyay ayaad oran lahaydeen bal iska dhaaf inay arrinkaas yaani khasaaro kaliya ku simantahe waxaad oran lahaydeen naxnu anagu mahrumuuna kuwa la hoojiyay baanahay khayr oo dhan iyo risiq oo dhanba kuwa loo diido laga hoojiyay baanahay baad oran lahaydeen weeyaan laakiin ilaahay ba subhanahu wa ta'ala idin baaqi yeelay zarcigiina idin daayay abuurkiina baad beerateen beertiina baad goosateen waad ku noolaateen ilaahay ba idin siiyay subhanahu wa ta'ala weeyaan marka law nashaa'u laj'alnahu hutaman alhutamu waxa la yiraahdaa wa alhashimu alladhi la yuntafa'u bihi waxyaalaha burburka oo aan lagu intifaacin wax tarka lahayn ayaa loo jeedaa markuu maaragtay doog iyo balku baabao eber noqdo ayaa xutaamka la yiraahdaa weeyaa marka law nashaa'u hadaanu doono laj'alnaahu waxaanu ka yeeli lahayn zarcigi xutaaman mid burburay oo ebera ayaanu ka ka dhigi lahayn cadaab inta ku soo dejinaan halaagi lahayn weeyaa kolkaasaad fadaltum ahaan lahaydeen markii la baaba'shay ka bacdi tafakkahuuna yacni kuwa yaababaad ahaan lahaydeen مجاهد وكلب وحكوف سرية أي تعجبون وتحزنون على ما فاتكم من زرعكم يعني كوع لا يابا أمر قوضو وحي زرع قوضي أبور قوضي بيره قوضي بابعي كوع لمر قوضي باتحان لهذين مركز أدوليب وتقولون أدوران لهذين إنا أنقو لمغرمون كوع الخساريي بانا بيرتي آنو سميس أبوراني oo kharash inta uu naga galay oo aan intifaaceedi sugaynay kuwa lagu khasaariyana markii baabaaday oo waxba aanan haynin ayaad maartay oran lahaydeen weeyaan walidalika yaani al-mughram waxa la yiraahdaa al-mughram waxay culimadu ku sheegaan huwa alladhi dhahaba maaluhu bighayri iwad qofka xoolihiisa ay dhaafaan ayadoo wax bedelo haysta aan la arag wax u bedelay oo san jirin iwad oo san haysanin kaasa mughram la yiraahdaa weeyaan bal iska dhaaf yaani arinku inuu khasaaro kaliya iyo qaraamana galay kaliya ay ku siman tahay nahnu annagu waxay leeyihiin mahruumuna kuwa la hoojiyay baanahay yaani waxana la ka hoojiyay rizqiga naga baana la ka manciyay weeyaan marka al mahruumu waxa la yiraahdaa wa al mamnu'u min ar rizqi alladhi la hadd lahu fihi yaani qofka rizqa loo diido oo wax nasiib oo ku leeyahay aynan jirin ba mahruum la yiraahdaa marka hebel waa la hoojiyay bimaana waa loo diiday way rizqi ba loo diiday way bal nahnu mahruumun marka allah subhanahu wa ta'ala abuurka dooga dhulka ka soo saaray idinkeedu ma soo saari waayeen way sidaas oo kale waxba uga duwan idin qiyaamaha wala soo bixin waa daliilkii labaad way adillada saddexaad oo kowniga ah waxa way afara'aytumul maa'a alladhi tashrabun aantum anzaltumuhu min almuzni am nahnu almunzilun لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكروا أفرأيتم بل إيه والرمى بني آدم بعثك إيه قيامه إنكريو الماء بيه إيه والرمى الذي بيه تشربون أدعبيسين بيها سمد كسر الدقو أدعبتان بل إيه والرمى أأنتم ما إذنك أنزلتموه بيها سأرابك سودجي من المزن daruuraha midinka ka soo dejiyo daruurta midinka ka soo dejiyo am amase nahnu annaga almunziluna kuwa soo dejiyay ah oo daruurta ka soo dejiyay jawaabta aan jawaab ka dambaysaa hijirin waxa weeye rabbi yow adaa daruurtaas ka soo dejiyay roobkaasi weeyaan markaas uu rabbi yiri law nashaa'u hadaanu doono hadaanu dooni lahayn jacalnaahu waxaanu ka yeeli lahayn biyahaas roobka ee macaan oo ilaahay oo idin samada idinkaga soo dejiyay أجاجا مد خرار بو إذن كقدق لها آدو خرار بو إذن كقيل لها فلولا تشكرون فهل لا تشكرون ورما النعمة إلهي كشكرسان ورب إذين قلي وتقرتان الله منعم كإذينها ما تقرتان نعمة رب إذين سيما كشكرسان ويا tanna waa daliil kooniyo wey allah subxaanahu wa tacaala roobkaas isagaa abuuro cid kale oo la wadaagto oo roobka keeni kartaahi ma jiro sababka uu ilaahay roobka ku sameeyo isagaa garanayo yacni maaragtay amwaajtaa hirkaa maaragtay wixii baddaa ka kacay iyo bukhaarkii ka baxay iyo dabaylihii inta qaadeen daruur amaamuday iyo markaa kabacdina biyaha rabbi ou yeelo waxaase sheegaan laakiin wax ay shaqo ku leeyahay bani aadam ou lug ku leeyahay ma aha roobkana waad ogtihiin xayaatada bani aadamka biyahaasi ku dhisan yihiin ama beled ha joogo ama baadiye ha joogo asagaas roobka hadduu waayo waxa weeye bani aadamka xayaatadiisa hadduu biyo waayo nolol ma jirto wey noloshoo dhanna ilaahay biyahaasu subxaana wa tacaala ka yeelay wey biyahaasna ilaahay subxaana wa tacaala biyo macaan buu nooga dhigay biyo macaan buu nooga dhigay hadduu doono ilaahay kharaar buu ka dhigi lahaa haddii biyo kharaar keliya lagu siiyo wax macaan aadan helin noloshaada xataa nolol aad ku raaxaysan kartaahi ma aha weeyaan marka rabbi subxaana wa tacaala isaga ayaa roobkaa soo dejiyey allahaas awoodiisa biyaha ku sameeyey oo xayawaankan noolaha dhanba ay maaragtay noloshiisa ay ku sugan tahay allahaas ma uunan awoodi waayin bani aadamka markuu dhinto inuu soo celiyo oo dabadeeto u abaal mariyo ma uusan awoodi waayin biyahaas marka bani aadamka xayawaankaoo dhanba ku nool yacni xataa dadka beledka joogaa oo tijaarada iyo ganacsiga wax walba ku jiraahi waa ku dhisan tahay noloshoodu hadday roob la waayo oo ilaahay roobka uu xabiso ma aha dadka reerbaadiyaha keliya waxa baaba'ay beerihii soo go-ayo dhan baa la weyni xayawaankii iyo hilibkii uu cunaye baa la weyni caanihii uu cabaye baa la weyni asagaa marka magaaladiina kuma noolaan karay noloshoo dhan waxa weye biyahaasi ku xiran tahay wey noloshaadoo dhanba ilaahay biyahaasuu yeelay waxa weye xayaato ka dambaysaah ma jiro wey taasaa marka lagu xusuusinaya allaha biyaha macaan ku siiyey awood buu u leeyahay inuu adiga ku abaalmariyo maalinta qiyaamaha afara'aytum bal ii warrama almaaa biyihii iiga warrama alladii biyihii tashrabuuna aad cabayseen ay tashrabuunahu aad cabayseen iiga warramo oydnan marna ka maarmi karayn a antuma idinka ansaltumuuhu biyaha soo dejiyey min almusni daruurta xaggeeda ma idinkaa ka soo dejiy almusnu wa asaxaabu baa la yidhahda waa daruurta weeyaan daruurta ma idinkaa ka soo dejiseen am amase naxnu annaga almunziluuna kuwa soo dejiyey ah rabbiyu adaa soo dejiye weya low nashaau haddaanu dooni lahayn yacni inaanu biyahaas yani idinka bedelno xirmaan idinku samayno jacalnaahu waxaanu ka yeeli lahayn biyihii ujaajan mid kharaar baanu ka dhigilay alujaaju almaau almaalixu ashadiidu almuluuxati baa la yidhahda biyaha dhanaan ee kharaarka ahee dhanaankiisa iyo kharaarkiisa uu badan yahay oo marna aan la cadi karaynin kaasaa loo jeedaa wey mid aad u kharaar baanu ka yeeli lahayn falowlaa tashkuruun war maad shukrisaanoo nicmadaa rabbigiina idiin galay maad ka shukrisaan weeyaan afara'aytum annaara alatii tuuruun a antum anshatum shajarataha am naxnu lmunshi'uun naxnu jacalnaaha tadkiratan wa mataacan lilmuqiin addaliilkii afraadna waa kan wey afara'aytum bal ii warrama bani aadayahow bacfiga inkirsani annaara dabkii aad shidanayseen bal iiga warrama dabkii iiga warrama allatii naartii tuuruuna aad hurinayseen ood idinka hursanayseen bal iiga warrama naartaa dabkaas bal iiga warrama a antum ma idinkaa ansha'tum abuuray oo amaamuday shajaratahaa dabkaas geeddeedii laga samaynayey ma idinka abuurteen am amase naxnu annaga almunshi'uuna ay alkhaaliquun kuwa abuuray ah bal taa iiga warrama weeye ma idinka abuurateen mise annaga abuurnay allahayo adaa abuuray wey bani aadamku wuxuu shaqo ku leeyaha lama arko naxnu annagu jacalnaaha naartii oo dabkiiya waxaanu ka yeelnay tadkiratan waana baanu ka yeelnay oo qofka uu ku waansamo oo yacni qofka uu ku waansamo xusuus baanu ka yeelnay lagu garto naara jahannam lagu garto naar inay qiyaamo jiro oo jahannamo la yidhahda iyo jaxiimo in lagu gartaanu ka yeelnay wamataacan raaxa baanu ka yeelnay lilmuqwiina dadka musaafiriinta ah ayaanu raaxo uga dhignay weeyaan dadka musaafiriintana waxay ku raaxaystaan baan uga yeelnay buu rabbi leeyahy subxaanahu wa tacaala marka dabkan allah subxaanahu wa tacaala uu abuuray oo bani aadamku uu hursado oo raashinkiisa uu ku karsado oo isagu uu maaragtay qabowga ka dugsado oo wax walba uu ku qabsan karaahi ilaahay baa abuuray subxaanahu wa tacaala allahna wuxuu noo sheegay dabka asalkiisa inuu geed dhexdii ku abuuray aantum anshatum shajarataha geedii ma idinkaa abuurteen dabka asalkiisii geed buu ilaahay ku abuuray geed qoyan iyo dab ayuu rabbi heshiisiiyo ilaahay uu ka dhigay yacni maaragtay laba heshiisa uu dhexdooda ka yeelay weeye marka geeddaas waa geedka bahalka markii dabka qoryaha inta la jabiyo madagta la yidhaahdee dabka lagala soo baxo taasaa loo jeeda a antum anshatum shajarataha naartaa geeddeedii ma idinkaa abuurteen waan soo marnay fii suurati yaasiin ayaan kaga soo hadalnay allaha odhanayo alladii jacala lakum min ashajari alakhdari naara faidaa antum minhu tuuqiduun allah waa allaha geedka cagaaran oo maarata qoyan dabka dhexdiisa idinkugu yeelay idinka siiyey geed qoyan baa ilaah iyo dab buu heshiisiiyey dabkaasaad kala soo dhexbaxaysa marka waa nicmo ilaahay ku siiye subxaana wa tacaala weeye idinka ma abuurteen waa maya wey haddaba allaha subxaana wa tacaala abuuray geedkaas laba shay oo did isku ah heshiisiiyey awood buu u leeyahay adoo bani aadama markaa siisiibato jirkaagu kala baxo inuu dib kuu soo celiyo ilahay waa awoodaa weeye afara'aytum bal ii warrama annaara dabkii iiga warrama allatii naartii tuuruuna aad hursanayseen yani ficilka waxaa la yidhaahdaa waxaa laga keenay min fulanun yani waxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhahdaa fulanun awra naara baa la yidhahdaa min awra naara naartiibuu huriyey idaa qadaxahaa wa awqadaha marka uu dabkii huriyo oo madagta uu soo saaro yaa la yidhahdaa fulaan awra naara naartiibuu huriyey baa la leeyahy marka allatii tuuruuna aad hursanayseen ood shidanayseen bal iiga warrama weeyaan a antum ma idinka anshatum abuuray nashada halkan waxaa loo jeeda bimacna alkhalqi baa la yidhahda idinka ma abuurteen shajarataha geedeedii geedkii naartan iyo dabkan uu ku dhex jiray ma idinka abuurteen am amase naxnu annaga almunshi'uuna kuwa abuuray ah ilaahay baa abuuray subxaana wa tacaala naxnu jacalnaaha tadkiratan wamataacan lilmuqwiin naxnu annagu jacalnaaha waxaanu ka yeelnay dabkii naartii tadkiratan baan ka dhignay yacni tadkiratan linaari jahannama alkubraa naarta jahanname la yidhaahdo xusuus inaad xusuusato adduunka aad ku xusuusataan dabkan oo wax walba halaagayo mid ka weyn inuu qiyaamo jiro kaana inaad garataan allaha marka adduunka dabka kuugu keenay aakhare dab waa kuugu gubi karaa haddii aad maarata ku caasido waa uu ku naari karaa weeyaan taa inaad garataan iyo wa mataacan waliajli mataacin raaxa darteedna waan u yeelnay oo maaragta waxaanu ka yeelnay naartii mid lagu raaxaysto yaa ku raaxaysanayo lilmuqwiina dadka musaafiriinta almuqwuun almuqwuun waxaa la yidhahdaa wa almusaafiruun dadka safarka ku jiro ayaa loo jeedaa waxaa la yidhaahdaa waxa almuqwiin loogu baxshay waxaa la yidhahdaa waaladiina yanziluuna bilqawaa yacni ardada alarda alqafra dhul bahgooye ah dadka dego oo markay daalaan ku nasto ayaa la yidhaahdaa oo duurkaa degan musaafiriintaas baa iska leh weeyaan marka markaasoo kale qofka musaafirkaa cunuu u baahan yahay waa baahanayaa rafaad buu la kulmi dabkaasoo kale inta shita buu ku noolaanaya raashinkiisa ku karsanayo qabowgii ka dugsanaya iftiin buu ka dhiganaya waa waa shidanaya nuur buu ka dhiganaya waxyaalo fara badan buu masaalix badan buu u leeyahay weeyaan fasabbix bismi rabbika alcadiim fasabbix ku tasbiixso qof yahow mukhaatabkaa lala hadlayo isma rabbika rabbigaaga magiciisa ku tasbiixso rabbigaagii alcadiimi weynaa allihii cadiimka ahaayee weynaa ee ashyaadaas iskhilaafsan abuuray oo qaarkood ay iska soo horjeedaan sida dabka iyo biyaha yacni maaragtay sida abuurka doogga iyo maaragtay beeraha sida dadka oo kale sida hadda intaan ka soo hadalno o dhan allahaas abuuray oo weyn ku tasbiixso weeyaan marka tasbiixda waxaa la yidhaahdaa waa tanziihu llahi subxaanahu wa tacaala can kulli maa laa yaliiqu min annaqaa'is yacni wax alla waxaan rabbi u cuntamin oo nusqaan ahoo rabbi meelmeel meel ka dhac ku ah inuu qofku ilaahay subxaanahu wa tacaala ka huufo ayaa la doonayaa weya waa inaad rabbigaaga ku tasbiixsataa tansiih ku samaysaa waxaan u cuntamin oo dhan aad ka huufto oo u horeeyo shirkiga oo u horeeyo kufriga uu ka mid yahay nisbatu lwaladi ilayhi wlaad in loo nisbeeyo nisbatu saaxibati ilayhi haween in loo nisbeeyo sida ay mushrikiintu yeeli jireen oo kale dhihi jireen oo kale rabbigaaga inaad ka hufto axad kale in lala caabudo ilaahay nusqaan oo dhan ka dheereeyo fasabbix tasbiixso oo nusqaan oo dhanba ka hufi waxaan u cuntamin bismi rabbika rabbigaaga magaciisa wax kasta kulligii ka dheere oo nusqaan rabbigaagii alcadiimi weynaa allahaa ku tasbiixso oo nusqaan oo dhanba ka huf weeya falaa uqsimu bimawaaqici annujuum wainahu laqasamun low taclamuuna cadiim inahu laqur'aanun kariim fii kitaabin maknuun laa yamasuhu ila almutaharuun falaa uqsimu waan dhaaranayaa bimawaaqici annujuumi xidigaha meelaha ay ku dhacaan ama kanudhicidooda meesha ay ku dhacaan ayaan ku dhaaranaya wainahu mawaaqicu nujuumka xidiguhu makaanodhicidoodu laqasamun dhaar weeye dhaarta oo cadiimun weyn low taclamuuna ay low taclamuuna dalika arrinkaas haddaad kuwa garanaya tihiin waa shay weyn oo lagu dhaarto weya waxaan ku dhaaranay mawaaqicu nujuume inahu laqur'aanun kariimun inahu qur'aankan waxyigaan allah oo nabiyullaahi moxamed ku soo dejiyey la qur'aanun qur'aan wey qur'aanka oo kariimun mid wanaagsan ah qur'aankaasoo fii kitaabin fii kitaabin kitaab dhexdii ayuu ku sugan yahay kitaabka oo maknuunin la dhowray oo la ilaaliyey shayaadiin inay lug ku yeeshaan laga ilaaliyey ayuu dhexdiisa ku sugan yahay laa yamasuhu qur'aankaas kitaabkaasi kitaabka maknuunka ihi ma taabto ila almutahharuuna kuwa la tahiray oo malaa'igta ilaahaye mooye cid kale ma taabato tanziilun huwa qur'aankaasi tanziilun soo dejin wey yacni munazalun mid la soo dejiye wey tanziilun ay munazalun mid la soo dejiye wey min rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda jinni iyo insi rabbigooda xaggii ayaa laga soo dejiye weya marka falaa uqsimu bimawaaqici nujuum mufasiriinta waxay ka hadlaan laada oo falaa uqsimu ku jirtaahi ma ziyaadaba oo waa zaa'id miya mise waa laadii naafiyada ahayd oo diidada ahayd labada macnoba way ka hadlaan qole waxay leeyihiin laadu waa zaa'ido ee ma ahan naafiye ma aha marka sidaa darteed yacni allah waxay la mid taha isagoo yidhi fa uqsimu bimawaaqici nujuumi fauqsimu waan dhaaranay bimawaaqici nujuum laada zaaid waayay leeyihiin waa ziyaado wey masiidatu litakiida la yidhahda qolada macnahaas odhanaysana waxa weeye waxaa maaragtay ka warinayo ibnu jariir atabari ayaa saciid ibnu jubayr ka warinaya macnahaas in laada zaa'ide laga dhigo marka jawaabta marka dhaartaasi inahu laqur'aanun kariimun taas ayaa jawaabu qasamkii noqonaya bay leeyihiin qolo kale waxay leeyihin mufasiriinta ka mid ihi laadu zaa'ida ma aha oo mid aan macno lahayn ma aha bal waxaa lala yimaadaa awalulqasamaa lala yimaadaayo dhaarta awalkeeda baa lala yimaadaa marka qofku marka shay lagu dhaaranayo shay la diidayo inaad ku dhaarato aad rabto ayaa lala yimaadaa marka waa usluub carabi ah marka macnaheedu waa laadii naafiyada ahayd weeyaan oo markaa waxa weeye adoo yiroo kale markaa jawaab uma baahan taasoo kale jawaab uma baahan waa adoo kaloo yiray leeyihiin falaa uqsimu yacni dhaaran maayo oo nafyi baad ka dhigaysaa falaa uqsimu dhaaran maayo ma aan dhaaranayo bimawaaqici nujuumi xidiguhu meesha ay ku dhacaan ku dhaaran maayo maxaa yeelaan ugu dhaaranaynin arrinkaaba waadixoo arrin dhaar u baahan ma aha weeyaan amarka iska daahira yacni marka shay dhaar u baahan ma aha weeyaan lianna alamra daahirun laa yaxtaaju ila alqasam dhaar uma baahna sidaa darteed ma dhaaranayo mawaaqicu nujuum ku dhaaran maayo laakiin mawaaqicu nujuum wax lagu dhaartaahi waa yihiin ku dhaaran maayee macnahaasoo kale adoo yiri lamidta falaa uqsimu dhaaran maayo bimawaaqici nujuumi xidigaha makaanu dhicidooda ku dhaaran maayo maxaanan ugu dhaaranaynin arrinkaanan dhaar u baahnayn ee arrinku hadduu dhaar u baahnaan lahaa waa ku dhaaran lahaa wey saasoo kale bay macnahaasi leeyihin marka halkan waxaa laga qaadani allah subxaanahu wa tacaala shay kasta kulligii oo makhluuqaadkiisa ka midihi wuu ku dhaaran karaa wayna u bannaan tahay jaa'isay u tahay inuu ku dhaarto laakiin annaga na looma ogolo ilaa allah inaan ku dhaaranno mooye الله كليا نلو اغول يحي هدان دارن ان كو دارن مواقع النجوم كاس maxaa loo jeeda المراد بمواقع النجوم ومحي مفسرينتو قار waxay leeyeen مواقع النجوم waxa loo jeeda waa masaqidha fi magharibiha meesha ay ku dhacayso maghribka meesha galbeedka markay u dhici ayaa laga hadlayaa sida qataade iyo xasan basri ay ku fasirayaan ibn jarir at-tabari macnaha uu dooranayo weeyaan ama in la yiraahdo mawaaqicu nujumku waxa loo jeedaa waxa loo jeedaa waqtan kidariha wa intifariha yawm al-qiyamah maalinta ay baaba'ayaan xidiguhu yaani maarta fa idha an-nujumu tumisat oo kala marka leeyahay yaani maaratay wa idha al-kawakibu intafarat marka ay baaba'ayaan xidigahan oo qiyaamaha waqtigiisa la joogo ayaa loo jeedaan macnahaas way yiraahdaan weyn marka midko doonaba ha noqdo waa macaani wanaagsan oo mufasiriinta salafkii ay ku wada fasiraan weeyaan fala uqsimu waan dhaarani bimawaaqicin nujumi xidigaha makaano dhicidooda oo meesha maqribka ay u dhacaan oo galbeedkiya ayaan ku dhaaranaya wa innahu mawaaqicu nujumki laqasamun dhaar weyn dhaarta oo cadiimun weyn low taclamuuna haddii aad wax garanaysaan ood cilmi u leedihiin marka low taclamuunadan waxaa la yidhahdaa waa muctaridun بين الموصوف وصفته شيء اللي تلمامي اي تلمامتي بو سو كلا دخغلي قسمكي او لليه وين لو تلمامي با لو تعلمون لا دخغليه ويان انه قرانكي وحيي النبي محمد كتابك ربه وكو سو دجي ولا قران قران وي مد لا اخرينيه وي وا وحي وي قرانك كريم مد وناغسنه لوينيه او قدر يشرف له معاير وكلام الله وي في كتاب كتاب دحديس مد كسغان وي كتابك او مكنون لا دوري او لا الهي الكتاب المكنون waxa loo jeeda waa allahul mahfuz allahul mahfuzka ayaa la yiraahdaa maknuunkana waxa loo jeeda waxa mid la dawrayo shayatiin inay lug ku yeelato laga ilaaliyo oo laga dawray ayaa loo jeeda way la yamassuhu mataabto illa almutahharuna kuwa malaa'ikta mooyee cid kale ma taabato kitaabka maknuunka ah malaa'ikta mooyee cid kale ma taabato marka la yamasuhu illa almutahharun maxaa loo jeeda yaani dadka tahaarada qaba mooyee kitaabkaasi cid kale ma taabato marka la leeyahay maxaa loo jeeda kitaabka waxay leeyihiin mufasiriintu waxa loo jeeda wal allahul mahfuz ee ma ahan quraankan ma aha looma jeedo kan aysan mutahhariinta مويه احد كلا اوسن تابنينين والله المحفوظ المطهرون وحا لو فسرا الملائكه سيد عبد الله بن عباس كو فسريو وحو ليهي الكتاب الذي في السماء كتاب كسمد جرو المحفوظ كلا يراهده ويه الا المطهرون الا المطهرون ذن وحو ليهي والملائكه با لو جيدابو معناها عبد الله بن عباس با كو فسري ابن كثير مركو معناها سو غوريو وحوليه وكذا قال أنس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغيره سلاس أي أئمدي السلف كمفسرين تودي أي أيقون كتغين سلا أنس بن مالك سلا مجاهد سلا عكرمة سلا سعيد بن جبير غير كتبة معناها أي كتغين ويا أو آه كتابك إن لو جيد الله المحفوظ مطهرين تنا ملائكة لو جيده معناها أي كتغين وحلم إذا قتاده أو كلا معناها أي كفسرية wuxuu leeyahay qataada oo isaga mufasiriinta salafka kamida la yamassuhu inda allah illa almutahharun amma fi dunya fa innahu yamassuhu wuxuu leeyahay fa innahu yamassuhu almajus najis walmunafiq najis yaani wuxuu leeyahay wa ilahi aktiisa markii looxul mahfuudka oo yahay ahad taaban kara majira illa mutahharinta umalaa'ikta mooyi amma adunka hadii lagu fasiro quraankan kii majhuusiga ahaayee dabka caabudayay baa taabani kii munaafiqii baa taabani kaafirkii baa qur'aankii taaban marka laa yimasu ila mutahharuunta taa looma jeedo musxafkan maahe waa looxul maxfuudka bay leeyihiin kaasaa loo jeeda macno labaad wuxuu ku fasiraya maaragtay cabdiraxmaan ibni zayd ibni aslam wuxuu leeyahay quraysh baa waxay tidhi qur'aankan shayaadiin baa la soo degtay shaydaan baa lug ku leh nabi maxamed shaydaan baa u soo waxyooday markaasuu rabbi ku radiyey ayaa la leeyahay sida allah uu ku inkiray oo kale oo la leeyahay shaydaan ma taabto sida ilaahay aan ku soo maray fi suurati shu'ara wama tanazzalat bihi shayaatiinu وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون ما أركي كروانا لقفوا قيب حتى مقل كباب اللو ديدي ويا معناها مركا إيه كوبات لوح المحفوظ كأيا لو جيدا كتاب كان مكنون كأ مطهرين تنا ملائكة لو جيدا علماء كلا وحي ليهين ما وحي لو جيدا وكتاب كان قرآن كأ كتابك قرآن كاللوجيد إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون أسل كيسي كتاب مكنون وبكسقناه لوح المحفوظ كان لقى سوق هذا لا يمسه إلا المطهرون تنا وحيليهين لا يمسه إلا المطهرون تنا وخبر وبمعنى الطلب أهويا وخبر وبمعنى طلب بمعنى النهي أهو لا يمسه متهبط وخبره بمعنى يوسف تهبنه والنهي بكجر بليه إلا المطهرون تدك الطهارة قبل مويه يسن عد كلا تابن مرك القرآن كلفتي سالو جيدا قف آنا طهارة قبل يوسن تابن بالليه معناها علماء كفة سريسو علماء السلف كمذي إن بدن أو صحابة كمذا با كمذا وحكمذا علي بن أبي طالب معناها كفة سريو عبد الله بن مسعود با كمذا وحكمذا سعد بن أبي وقاص وحكمذا سعيد بن الزيد تابعينتي waxaa kamida Ataa oo kaleeto iyo Maxamed ibn Shahab az-Zuhri iyo Ibrahim an-Nakhai iyo maaratay Hamad iyo way badan yihiin jamaaca min al-fuqaha hatta Imam Malik ba kamida Imam Shafi'i macnaha si ku tagaya weeyaan macnaha si ku tagaya inuu Qur'aanka yahay kitaabka loo jeedo qof aan tahaaro qabin inuu sa taaban kareenin oo ay tahay nahi ee khabar bimaana nahi arrinku u yahay hataabanina weeyaan yuusan taaban weeyaan macnaha sayleeyay marka ee qofka xadadka qaba marka tahaaradaasi waxay leeyihiin waa at-taharatu min al-janabati wal-hadathi qofka hadii uu janaabo qabo nin iyo haween koo doona ha noqdo haweenta haday xaaido tahay oo xayd ay qabto hadoo xadadka caadiga qabo oo yaani maarta uu san weyse qabin quraanka ma taaban kareeyay macnahaasi ku tagay musxafka ma taaban kareey saasii leeyahay culimo kaleeto marka waxaa jirto ayaguna ka soo horjeedo sida Abdullah ibn Abbas oo kale oo maarta saxaabadii kamida sida maarta Aamir ibn Sharaxil ash-Sha'bi oo kaleeto sida Abu Hanifa oo kale ayaguna waxay leeyihiin markii laga hadlay muhdathka caadiga ee janaabada iyo laga hadli maayo xaydka xaydka janaabada laga hadli maayo qofka xadadka qabo oo weysa qabin waa taaban karaa beelay musxafka dibna malahaylay waa taaban karaa musxafka qofka aanan weyse qabin quraanka wuu taaban karaa arintan oo la yimasuhu illa almutahharuna dal yiraahda hadii macnaha lagu fasirana waxay leeyahay waa min baab aladabi adab iyo ihtiram quraanka la ihtiramayo ayaa loo jeedaaye la min baab wujub alwudu'i limas almushaf yani ma ahan inuu waajib tahay qofka inuu u weyse qaato mushafka taabashadiisa inuu u weyse qaata inay waajib tahay macnaheedu ma ahan beelay maxaa yeelay مصحف كتابشديسو واجب معها إلا ويسيستب إليهين تابشد اللي تابتنا حاران معها أما قفك محدثك أو مثل قفك جنابة قبه مصوصة كنت مدينه سلطابنين إلا أو جنابة قبيسته رقي الدمر كون نغض حوانتو هدي حائضة تهي إيضنا سيدو كليتو مصحف كمتابنيسو إنكستو هدو وحمسو كيمد أينين جرين لو ما أقلأ waxayna culimada uga qiyaas qaadanayaan oo jumhuurta culimada ay diidaan haweenta xaaidada inay xaydka markay qabto kitaabka ay qaadato waxay uga qiyaas qaadanayaan salaadii baa loo diiday tawaafkii baa loo diiday soonkii baa loo diiday ninkeedii inay la kulantaa loo diiday intuba waa wada cibaado weey marka mar haddii cibaadaadka laga manciyey ayadana dhib ma lahay leeyihin culimada qaar ka mid ah waxay leeyihin laa ba'sa ayada lafteeda dhib ma laha min baabi tacliim markay joogto waa u ogol yihiin gabadhu markay ardayo tahay ee quraanka ay baranayso xaydna ay qabto quraankii 7 bari 5 bari 6 bari inay ka maqnaato ay ay ay inta quraanka indiraas ku dhacayo waa loo ogol yahay bileeyhiin maxaa yeelay wax nas ah oo ku soo arooray yeesan gabadhaas xaydka qabtaay musxafka taabanin lama hayo bileeyhiin marka halkaas ay ka baxayaan ama in la weesaysto qofka xadafka weesay qofka weesay qabin ma taaban karaa mise ma taaban karo أي مسألة هاس علماء فربضا ابن حزم الظاهر كتاب كيس المحلى هذا مسألة نقهض له وكذلك الشيخ ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه kitaabkiisa la yidhaahda atibyan fii aqsaami alqur'aan mas'aladan aad buu adilo tiro badan buu keenayaa qofka weyse qabid inaan shardi aysan ahayne min baab aladab ay tahay iyo ixtiraam inay tahay ayuu ishaaraya wey walidaalika musxafka mar walbaba taqdiiruu nagu leeyahay qofka maaragtay inuu lugihiisa kor saaro iyo inuu dhulka iska dhigto iyo wax wax maaragtay qadarid xumay ka mid tahay waa qadarid qadarid xumo wey marka musxafka waxaa la rabaa intaad ixtiraami karto kalaamullah in la ixtiraamo baan la ka dooni bal waxaad ogtihiin meelaha qaaduurka ama wasaqda haddaad ku tuurto adigoo cilmi u leh ama og aad ku tuurto qofka ku gaaloobaa diinka islaamkaaba looga baxa waa ihaano kitaabka la ihaanaysto waa kufri wey marka sidaa darteed taqdiirin uu mudan yahay laakiin in loo weyse qaato adoona janaabo qabin ama maaragtay xayd aanan qabin wax daliiloo tusayo ma jirta bay leeyihiin culimmadaasina weya laa yamasuhu ma taabto ila almutahharuuna oo marka waxay leeyihiin waa khabar keliya ku socotaa qolada bannaynayso marka haddii la yidhaahdo laa yamasuhu ila almutahharuun oo nahyi la yidhaahda bay leeyihin waxay uga jawaabayaan haddii la yidhaahdo waxa weeye waa khabar oo bimacna dalab ah oo nahyiya yousan taaban haddaad tidhaahdo waa lagu xadgudbaa maalin walbaba waa la taabtaa majuusigiibaa taabanayo kaafirkiibaa taabanayo maaragtay mushrikiibaa taabanayo saasoo kale weya marka masaladaas yani kutubtaas ay culamada aad uga hadlaan qofkii raba kitaabka atibyan fi raab qur'aan waxaan ujeeda atibyan fi aqsaam qur'aan ibn qayim jawziya leeyahay masaladaas aad buu kaaga shafaynaya wakadalika almuxalla ibn xazmin adilaad bay kuu keenayeen waan arki doonta insha allahu tacaala tanziilu min rabi alcaalamiin huwa qur'aanku tanziilun ay munazalun mid la soo dejiye weeye min rabi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda jinni iyo insi rabbigooda xaggii mid laga soo dejiye weeyaan marka kahaano ma aha siday ay maaragtay leeyihiin mushrikiintu qowl maaragtay bashar ma aha shicir ma aha sixir ma aha waa tanziilu min rabbi alcaalamiin munazalu min cindi illah afa bihada alxadiidi antum mudhinuun watajcaluuna risqakum anakum tukadibuun afa bihada alxadiidi warkan oo kan ah miyaad antum idinku mudhinuuna kuwa beeninaya aad tihiin watajcaluuna waad yeelaysaan miya risqakum ay shukra risqikum risqiinna oo ilaahay oo idin irsaaqay shukrinteedii aad ka shukrin lahaydeen miyaad annakum idinkuba tukadibuuna kuwa beeninaya aad tihiin yacni waa idin sidee wey xadiidka marka waxaa loo jeedaa waa kitaabka qur'aanka ah wey afa bi hada alxadiidi warkan oo kan ah oo qur'aanka waxyigan ilaahay nebi maxamed ku soo dejiyey miyaad antum idinku mudhinuuna kuwa beeninaya tihiin يعني عبد الله بن عباس وكله وحكوفة سرى مكذبون غير مصدقين كوا بيننا يؤان رمينين مياتهين قتادوا كلا كافرون وكوفة سرى كوا كوب قالوا بيمياتهين لكن لفظ الإدهان اللي يرهده وحال يرهده يعني كوا دبع يمياتهين ونكو عمل فلين ونكو دقمين أوامرتيس نواهديس مياتهين لأن أصل الإدهان وحال يرهده وجعل الأديم ونحو وجعل الأديم ونحوه مدهونا بشيء من الدون تلك مركي يعني أمام مقارك مركي سبك لمريه أو شيء قيان لمريا ودبعة تلك ودبعة مقارك مركي لقويه أو سبك لمريا ودبعة مركي سلاس وكلمية كي يرمينتي بتكدر عيسى مياه وإساسا لوجه لوي أفبهذا الحديث وركن أو كان قرآن كيه miyaad antum idinku mudhinuuna kuwa beeninaya tihiin waad beeninaysaan miya watajcaluuna waad yeelaysaan miya weliba risqakum halkaasoo kale mudaafa meesha ka xadfan bay yidhaahdaan mufasiriintu oo loo soo qadaranaya oo la yidhaahdo shukra risqikum risqiinnii alla uu idin irsaaqay oo nicmadaa uu idiin galay shukr bedelkeedii shukrigii laydinka doonayay miyaad annakum idinku tukadibuuna kuwa beeninaya tihiin يعني ما شكرين إنسان مية ساسا لو جيدا معناها مضافة لسوق الدراء وحانا تصي بيلين قراءة ابن عباس إنك استوي قراءتكم متواتر كأينان أهين وتجعلون شكركم أنكم تكذبون بو أخريا يعني عبد الله بن عباس ساسو أخرين جري شكرين ميات كبينين إنسان كبينين يآتهين علماء قاروا حيليهين إن مضاف لسوق الدرتبه ما باهنه ما دام قرآن كاللغة عربية وكسو يدقي بعض العرب carabta qaar kamidihi baa risqigaba waxay u yaqaanaan shukriga waxay u yaqaanaan risq u yaqaanaan oo mesela waxay leeyihiin yani ma rasaqa fulanun markii la yidhaahdo waxay leeyihin ma rasaqa fulanun بمعنى ما شكر فلان بالو جيدا بيلي هبل ما شكرين ما شكر ديق لهايين بي ما رزق فلان ليه هبل ما هو شكرين بيلي marka watajcaluna rizqakum shukrigiina miyaad ka yeelaysaan annakum idinkuba tukadibuuna inaad beenisaan waa asluub carabi bay leeyihin oo carabta qaar ka mid ay ku hadlaan weeye falowlaa idaa balagat alxulquum waantum xiinaidin tanduruun وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فلولا إذا بلغت الحلقوم فلولا فهلا إذا بلغت الحلقوم فلولا إذا بلغت هدي أي جارتو الحلقومة أي الروح أو النفس يعني لمسوا الشيء لكن سياقا لقى فهميا فلولا مات إذا وقته بلغت الروح روح ذي أي قارته الحلقوم هم قرق أي قارته ترجعونها ما سعرسا مركا يعني عاملك أو ظرف كاس أو إذا ذأه وحويا وحكو عمل فلي وترجعون ذاس ويا ترجعون ذاس مارت عاملك ذي أهوي فلولا ترجعون ما سعرسا إذا بلغت الروح ruuxdii hadii ay gaarto alxulquuma hunguriga ay gaarto oo waqtiga qofka sakaratul mawt uu ku jiro oo dhimanayo wa antum wal halu antum idinkana xiina idin waqtigaas yaani xiina id balagat ar-ruuh al-hulquma markaas ay naftu hunguriga dhuunta ay iskugu timid oo halka iskugu timaado tanduruuna kuwa eegaya aatiin muxtadarki kii mawtka ku soo xaadiray aad fiirinaysaan dadkii ahl moodkan dadka maarta qofkan dhimanay ahlkiisiyo aad arkaysaan u jeedaan waxna aadan u qaban karin asagana fi sakaratul maut oo ku jiro wanahnu annaguna aqrabuku wadaw aanahay ilayhi ay ila almuhtadari ki mawtka oo ku yimid oo sakaratul mawtka oo hayay kuwa u dhaw aanahay minkum idinkaan idinkaga dhownahay idinkaan idinkaga dhownahay walakin la tubsiruna arkimaysan يعني فلو ماشى مركا ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون وحلقوا فسره وملائكة ويا ونحن أنقنا أقربك ودو أنهي إليه قفك محتضر كأهل لقصوا حاضري أو موتك قصوا حاضري منكم إذنك إذنك قدوا شبذنا ولكن لا تبصرون إذن أركينينو معنى أنك ملائكة إذن أجيدين حيالي إن ملائكة لو جيدو في سورة القاف مركان سومريني باكا هذا اللي أيضا aayadii ونحن أقرب إليه من حبل الوريد يعني مارت قربغان إنه سنحين قرب الذاتي أو الله ذاتي سوء أدو يهي إنه سسلف كأن مفسرين تودو كفسرين هل كاسم كسو أرقني ويا إلو جيدو ملائكة إلو جيدو ملائكة مركي ملك الموت كا يا عوانتي سي مركة أي نفتك قاضيان عند أركي سملها haddana dadkii waa kor taagan yihiin qofkii inuu socdo waa u jeedaan waa dadka dadka u jeclaayeen hadday awood u leeyihiin naftiiba ku soo celin lahay markaasuu rabbi wuxuu leeyahay falowlaa maad in kuntum haddii aad tihiin hayra madiiniina kuwa aan la abaal marinaynin haddii aad tihiin tarjicuunaha naftaas maad soo celisaan haddaynan qiyaamo jirin oo janno iyo naar aysan jirin yacni abaalmarin aysan jirin kuwa rumaysan haddii aad tihiin oon saalna idin abaal marinaynin ma soo celisaan way in kuntum hadaatihiin saadiqiina kuwa run sheegayo oo ku run sheegayo hadalka aad leedihiin laysa soo celin maayo dacfi ma jiro xisaabu ma jirto jaza ma jiro aad leedihiin ma soo celisaan nafta ma qabataan waa shay yani maarata daliil waadixona la siin karo wey qiyaamaha inuu shay dhaba yahay tana daliil u ah qofkan waa naftiibaa ka socoto waad arkaysaa أحب الناس إليه وأقرب الناس إليه dadka kuwa ugu dhawaan oo ag fadhiyaan wax uu qaban karaan lama arko hadda markaas waxa weey Allah wuxuu leeyahay ahadkan xagee loo wada meeshii lagu abaal marin lahaa ba loo wada oo qiyaamo ah weey hadaysan qiyaamo jirin iyo abaal marin jirin sida sheeganaysan dhimashada ka hor istaago ka celi kalla idha balagat at-taraqiya wa qila marra wa dhanna annahu al-firaq waltafat as-saq bis-saq ila rabbika yawma idhin al-masaq yacni waxa weeye markay nafta halkaa timaado oo dadkii dhakhtar kasta inta loo yeerayo cid kasta oo wax dawayso la isugu keeno oo waxba ay tari waayaan oo markaa kii lagu soo xaadirayna ou yaqiiniyo inuu tegey oo adduunkii ka tegey يعني ما رتي روح لرأي بحضه إنسانك حقيبه وسعدا إلى ربك يومئذ المساء هل كان ربي بأجيده سبحانه وتعالى أبا المرنتيسي أي الله وذاوية مركا فلولا إذا بلغت مركي قارتو الروح روح ذي أما نفتي الحلقوم كالحميه أما هم قرقي أيس كبتي ماذا وأنتم إذنكنا والحال أنتم إذنكنا تنظرون كوفيرين يآتيين حينئذ وقت قاس وقت حينئذ بلغت الروح الحلقوم markay guriga isku timaado sakaratul mawtka oo hayo aad fiirinaysaan qofkii mawtka ku soo degay sakaraadka hayo aad u jeedaan oodna waxba u qaban karin wanaxnu annaguna oo malaa'iktii loo jeedo aqrabu kuwa dhow aan nahay ilayhi qofka mawtka ku sakaratul mawtka oo hayaay ninkum idinka idinkaga dhownahay nafti aanu ka siibeeno walaakin salaatu tubsiruna idnan arkaynin malaa'ikatul mawtka idnan u jeedo فلولا إن كنتم هديئاتهين غير مدينينك وأن أبال مرنين ولا جزينين هديئاتهين ترجعونها سوعلي مركا لولا ذا ذنبه وتأكيد لولا ذا هري التأكيد أطاي عاملكنا وحويا يعني ما رتي وترجعون هذا أي عامل كذي نقنا يوميا ترجعونها سوعلي إن كنتم هديئاتهين صادقين كوروا شيئا هذا الكين آتر أهدين أي في قولكم ليس بعد هذه الحياة حياة نلشها نلك الدنبيسة مجر تآتر هذين لا بعث ولا نشور ولا حسابة هذا الكآتر هذين وكل شيء ذاتيين قالوا نفتا سوعلي باللي فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة النعيم هل كان يعني وحويان الله سبحانه وتعالى وحنوغا ورمي طبقاتكي سدحدا اهايه سورده lagu soo bilaabo aan ka soo ka soo hadalnay adduunka markay ka tagayaan waxyaalaha bishaarada leh ay qaarkood helayaan iyo cadaabka ay kuwa xun ay helayaan adduunka markay ka tagayaan xaalkooda sidoo yahay buu rabbi noo suurayno oo noo sheegi weeyaan fa amma in kaana hadii uu yahay ahadkii muxtadarka ahaaye mowtka uu ku soo xaadiray oo geeridu ay hayso sakaraatul mowtka ku jiray min al muqarrabiina kuwa rabbi loo dhaweeyay raxmadiisa loo dhaweeyay ridigiisa loo dhaweeyay waa saabiqiinta muqarrabiinti mid kamidii hadii uu yahay farawhun wa rayhanun wa jannatu na'im falahu ahadka waxa usugnaaday rawhun waxa usugnaaday raxmad ya usugnaaday waxa usugnaaday farax ba usugnaaday waxa usugnaaday istiraaxa iyo raaxa usugnaatay weeyaan وريحان أذيقنا وأسقنا ذي عرف أي ليه وجنة نعيم وله جنة النعيم نعمين توحيالها لسكوب النعمية جنوين كذنا وأوليه ويا مركا قفكاس مقربين تكمده مركا أدونك كتغيو انتاسو شيب ليه روح ريحان جنة النعيم سدح ذاسبو إلهي اسكوب دري سبحانه وتعالى الروح وحال هذا والراحة من الدنيا adduunka inuu ka raaxaysto yaani maaragtay inuu aakhiro ka raaxaysto waxa lagu fasiraa arrahma naxariis baa lagu fasiraa waxa lagu fasiraa farax oo nicmada ilaahay uu helayo ku farxo inta baa lagu fasiraa way warayhaanun rayhaantana waxa la udeega oo la arfiyo ayaa la yiraahdaa taas loo jeedaa way taas uu leeyahay wa jannatu na'im nicmaynta jannooyinkeedana waa uu leeyahay waxa la iskugu nicmeeyo جنة أو ذات نعم نعمة صاحبة ذات تنعم يعني وجنة ذات تنعم أي ليه جنة أو نعمة صاحبنا وليه وإلهي أكتس كليه وأما إن كان من أصحاب اليمين حدو وأما إن كان هديء يهي أحد كي محتضر كأهايو قيرد إكسو حاضرتي من أصحاب اليمين مدكت أصحاب تيدا مدك مده أويه وددك كتاب كتاب الأعمال قعنت مدكت لقسيه وكمدها وددك يعني أيون أهل الجنة أها لكن كدر جهو سيئة مقربين تسابقين تا كهو سيئة حديء أو كمد يهي فسلام لك من أصحاب اليمين فيقال له حلقو أرني سلام سلام أيا لك أذيك كوسقناتي سلام بكوسقناتي سلام تأو ملائكة أي سلام تهنقطو أما سلام بدبادة بكوسقناتي أو وحنا رن من كل مكروه لك بدبادة waxuna oo dhan oo laga badbaado ba ku sugnaaday marka salaanta labada macnaba waa lagu fasiraa assalaama oo min kulli makruuh wax kasta kulligi laga badbaado ama salaam ay malaa'iktu ay salaanto ahlu jannahu ay salaaman ayaa ku sugnaaday baa leeyahay min ashab al-yamin innaka adiga min ashab al-yamin yaani waxaad kamid tahay dadka ashab al-yamin ka ah oo kitaabkooda oo rabbi midigta ka siiyay ayaad kamid tahay malaa'ikta hadalka ku oranaysa weeyaan marka innaka min ashab al-yamin baan leenahay yaani innadii baa la tuuray markaasa macnaheedii la baaqi yeelay innaka min ashab al-yamin mashi ladila ya innadii la hadfay markaasa macnaheedii la baaqi yeelay yeelay min ashab al-yamin ashab al-yamin ka kamid tahay dadka kitaabkooda midigta laga siiyay oo faraxa haysta baad kamid tahay wanaaga ayaad maaragtay kamid tahay weeyaan marka waad u jeedaa tan hore way ka darajo hooseeyaan maxaa yeelay rawxun rayxaanun jannatu naciima la iskugu daray kana salaamun laka min ashaabi alyamiin lagu simay weeyaan innaka min ashaabi alyamiin wa amma in kaana hadii uu yahay waa qaybtii saddexaad oo ahlu naarka ahayd weeyaan labadaas waa labadii ahlu jannaha ahaa weeyaan wa amma in kaana hadii uu yahay qofkii muxtadarka ahaaye geeridu ay ku soo xaadirtay min almukadibiina kuwii xaqa beeniyey rususha beeniyey alla beeniyey waliba addaaliina kuwa dhunsanaa kamid ahaa mid kamida ahaa hadduu kamid yahay ama in kaana haddii uu yahay axadkaas mowdka kusoo xaadiray min almukadibiina kuwa xaqa beeniyaahay uu ka mid yahay addaaliina weliba dhunsan oo baadiyoobay oo xaqa garab maray haddii uu ka mid yahay fanuzulun min xamiimin falahu axadkaasi wuxuu leeyahay nuzulun martisoor buu leeyahay oo min xamiimin biyo kulul xaggeeda ka ahaaday biyo kulul baa lagu marti qaadaa oo martisoor looga dhigaa wa tasliyatu jaxiimin jaxiimo naarta la yidhaahdana gelitaankeeda oo ku gubto ayuu leeyahay taasuu leeyahay wey marka qofka mukadibkaa waa qaybtii asxaabu shimaalka ahaa oo kitaabkooda bidixda laga siiyey allah wuxuu noo sheegay inuu leeyahay biyo kulul in martisoor looga dhigo marka waa taan soo sheegnay nusulka asal ahaan yani waxaa la yidhaahdaa waa maa yucaddu liladyaafi takribatan lahum shayga qofka martida waxa loo diyaariyo lagu qiimeeyaa la yidhaahdaa laakiin halka nusul ma aha biyo kulul oo qofka la siiyo nusul lama yidhaahda martisoore waa min baabi tahakuma la yidhaahdaa waa lagu jeesjeesayaaye martisoor ma aha weeyaan marka biyahaas kulul oo kuleylkooda oo xad dhaafay ayaa nusul u ah wey falahu wuxuu leeyahay nusulun martisoor oo min xamiimin biyo kulul xaggooda ka ahaaday biyaha kululoo karkarayo min dhicirkiisa xiidmihiisa jarjarayo ayaa lagu martisooraa weya wa tasliyatu jaxiimin naarta jaxiimo la yidhaahdo gelitaankeedana wuu leeyahay yani waxaa leeyahy tasliyatu jaxiim waa min idaafati almasdari ilaa mafcuulihi ama ilaa makaanihi masdarka booskiisi loo idaafeeyo ama mafcuulkiisi loo idaafeeyo ayaa la yidhaahdaa weya islaahana asal ahaan waxaa la yidhahdaa markaad tidhaahda aslaahu naara hebel naartiibuu geliyey ayaa leedahay yani jacalahu fi naari wey waa gelitaan oo gubitaan ou la jira baa loo isticmaalaa weeyaan wa tasliyatu jaxiimin naarta jaxiimo la yidhaahdo gubitaankeedi gelitaankeedi oo ku gubanayo ayaa martisoor u ah weeyaan ina hada lahuwa xaqu lyaqiin fasabbix bismi rabbika alcadiim ina hada yani ishaarada waxaan u celinaynaa saddexdaa qaybood qof walbaaba waxa uu rabbi ku abaalmarinayo oo qur-aanka rabbi uu noogu sheegay inay arrintaa dhab tahay inna haadaa yacni shaygaas oo addoommadu inay saddexdaa inta u qaybsamaan asnaaftaas qolo walbana sidaas lagu abaalmarin doonaa lahuwa isaga xaqulyaqiini lahuwa isaga alxaqu isagaa xaq ah wey xaqii huwa alyaqiinu oo dhabta ahaa weeyaan marka alxaqu lyaqiin waxaa la yidhahdaa waa min idaafati shay ilaa nafsihi maca ikhtilaafi lafdi shayga oo naftiisii loo idaafeeyo ayadoo lafdiga uu kala duwan yahay baa naftiisi loo idaafeynaya xaqan laftiisa baaba yaqiintii ah waa marka shaygii ood u idaafaysa naftiisa waa adigoo yidhi alxaqu huwa alyaqiinu xaqi oo dhabta ahaa weeyaan arrinkani sidaasoo kale wey ina haada midkan in addoommadu sidaa u qaybsami doonaan qolo walbana abaalkeeda oo sidaa noqon doona lahuwa isaga xaqulyaqiini lahuwa alxaqu xaqi shayga dhabta ah waa isaga yani xaqii weeye alyaqiinu huwa alyaqiinu oo yaqiintana ahaa weeya marka waa usluub carabiya qur-aankana aad ugu badan way ku badan tahay waladaaru laakhira buu rabbi leeyahay macnaheedu waxa waaye waladaarun hiya alaakhiratu adoo yidhoo kale wey waa shaygoo laisku idaafeeyo wey waladaaru laakhira waladaarun hiya alaakhira baad leedahay ومكر السيء بان صامرنا المكر هو السيء مكرقي سيئة هاي حما من حبل الوريد ما صامرنا الحبل هو الوريد يعني ساسوك شهر رمضان شهر هو رمضان يعني القرآن كأسلوبه استعماله ويه من إضافة الشيء إلى نفسه بالإله هذا شيء نفتي سلو إضافة يوه فسبح تصبيح سمرك قفك للحظ ليو كل من يتأتى منه الخطاب باللحظ ليو قفك استوئي سورة قلت إن لحظ باللحظ فسبح تصبيح سوء ونسقان ودنب كهف باسم ربك ربك مدعيسة ربك العظيم وينا نسقان ودنب كهف يعني تنزيه الله سبحانه وتعالى بلوجيدا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم قفك إنه بدي ودكتهين تصبيح داس النبي نحو كتل مامي سيدا مثل إمام البخاري في صحيح وكورنا عن أبي هريرة كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم تصبيح لأنه قفك بديه حمدك إلهي بديه ولا بكلمة عرفك كسهلا يعني ميزانك قيامها كعلص الله رحمن كان أجعل ياه أدنا أن دبك وحينين عربك هذا كسهلا وياه مرك إلهي سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته وعلى وحا ربي وعنت من وينك سعودا إن إلهي كان زهان بكهفته أيال رباويا فسبح تصبيح سعو مسقان ردن بكهف باسم ربك ربك مقعيسى ربك العظيم ويناه مسقان ردن بكهف وياه هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم